kii hore iyo kii dambaba waa loo dhaafay marka ummadduu barahaya waxaa la yidhaahdaa aamuskii yarka ahaayo intuu qadaa'ulxaajada ku jira aamusnaa ayuu wuxuu arkayaa taqsiir ayuu arkayaa masalanba ilaahay shukrigiisii iyo cibaadadiisii uu gudanayay oo uu markaa ka aamusnaa intaasooba wuxuu arkayaa wax hoosayn ah markaasuu ka dembi dhaaf dalbayaa ilaahay intii dhaaftay oo waktigaa yarkaa ku dhaaftay ilaahay inuu usoo haleeshiiyo oo tadaarugu ugu sameeyo taasuu ilaahay su'aalanayaa ee ilaahay dembigiisa waa u dhaafay waana loogu bishaareeyey akhrajahu waxaa bixiyey xadiidkii alkhamsatu shantii baa bixisay wasaxahu abu xaatim abu xaatim iyo walxaakimu xaakimna saxiix bay ka dhigeen sidaasaa sunnaa markii aad qadaalulxaajadii gudato soo baxdo gufraanaka inaad tidhaahdo oo weliba aad ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiisata sidaasaa sunnaa weeye wacan ibni mascuudin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu mascuud ata nabiyu nebigu waa yimi sala allahu calayhi wasalam alqaa'ida makaana alqaa'id makaankii qadaa'ulxaajada uu ku gudanayo yimid fa amaranii way amra nebigu an aatiyahu inaan ula imaado bialaatati ahjaarin saddex dhagax inaan ula imaada buu i faray fawajadtu waan helay xajarayni laba dhagax baan helay walam ajid ma helin taalisan mid saddexaad ma aana helinin faataytu waan la imid huma salanba buu ku leeyaha nebiga birawsatin saala ayaan ula imid midkii saddexaad beddelkiisii bedela taalis oo birawsatin saala ula yimid weeye saala ayuu ula yimid laba dhagax iyo halkii saalada ahaa ayuu u keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa wuxuu amray saddex dhagax inuu u keeno amra marka markuu laba dhagax hele xabadna waaye iyo wuxuu is yidhi xabadda aada weysay xabadkan saaladaa ha noqdo beddelkeediiyo qaad markaasuu nebiga ula yimid birawsatin saala buu ula yimid iyo labadii dhagax ugu helisa fa akhadahumaa labadii dhagax buu qaatay waalqaa waa tuuray alrawsata saaladiina waa iska tuuray nebigu wa qaala wuxuuna yidhi haadaa midkaan rawsadaahi rijsun waa wasak buu yidhi aw rigsun waa wasak waa shakuraawi inuu rigsun yidhi iyo inuu rijsun yidhi labadaasuu ku shakinahayaa wey rigsiga waxaa la yidhaah shayga shadiidu nijaasaha oo haddana qadiirka ahoo la qulumaysto kaasaa waxaa la yidhaahdaa rigsi marka waa rigsi buu yidhi in saaladu nijaaso tahay ayaa xadiidkaani ku tusinayaa oo faduulaadkii xoolihii ka soo baxayaa akhrajahu waxaa bixiyey xadiidkan albukhaariyu imaamu bukhaari baa bixiyey wazaada axmedu imaamu axmed wuxuu ziyaadiyey iyo wadaara qudniyu imaamu daara qudni iitinii ila imaad biqayrihaa rawsadan saaladaa kayrkadii kaanguy ayada kayrkadii la imaa rawso ma gasho wax lagu astajoode ayadu ha noqoto qaalico waxa fujinaa haba noqdo oo ha adkaado filaakiin waaba nijaaso nijaasona ma kor yeelayso nijaaso shay daahira dhagaxu inuu daahir yahaa la rabaa qaalic yahay wax fujinaya ayaa la rabaa oo meeshii wax ka fujinaya oo aan sitibahayn wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi inna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nahaa waa reebay an yustanjaa in la astajoodo bicadmin laf aw rawsin saala in lagu astajoodo waa reebay wa qaala wuxuuna yidhi nebigu innahumaa ina alcadma waraws lafta iyo saaladu laa yudahiraani waxba ma dahiraan buu yidhi labadoodu waxba ma dahiraan waa laba shay oo aan waxba dahiri karin midna waa shay masalan ba hadda jinniga dacaamkiisii uu cunayay ah saaladuna waxaa weeye jinniga xoolihiisa dacaamkoodii waaye xoolaha jinniga ayaa cunaan dacaamka oo dacaam ay u tahay xoolaheenna saaladooda lafaha aan cunno ka bacdi markaan cunno yaa ilaahay hilib u saaraa markaasaa waxaa cuna jinnigaa iska cuna weeye labadoodaasba waxna wax ma dahiraan buu yidhi nebigu in lagu astajoodaa waa adab xumo markaasuu ka digayaa adab xumadaas rawaahu daara qudniyu wa saxaxa imaamu daara qudni ayaa xadiidkaa wariyey waana saxiix yeelay wacan abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi istanzihuu nazihi dalba min albawli bawlkii aada iska nasahdaan udlubu nasaahata waaye nasaaha dalba aada iska nasahdaan min albawli bawlkii aada iska nasahdaan xaggiisa fa inna caamata cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa badankiisu minhu asaga xaggiisa u ka ahaaday wuxuu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam in bawlka layska tacafudiyo haddaad bawsho kaadida waa layska xifdiyaa si aysan kuu taaban oo maradaadii iyo jirhkaagii midna u taaban iyadoo qoyaan ka socda dakarkaagii inaad biyihii ku asajootaa la diidayaa ama aad masalanba markaas markaad asajooto kabacdi ay wax ka yimaadaan oo aadan taxafud samaynin iyo tanasur middaasa lagaa reebaya istanzihuu nasihi dalba buu yidhi min albawli bawlkii aada iska nasahaydaan oo aada iska goynaysaan fa inna caamata cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa mucdamkiisa intiisa badani minhu asaga xaggiisay ka ahaatay weeye bisababi mulaamasatihi mulaabasadiisa qofka uu taabanayo iyo wa cadami tanazuh tanazuha la-aantiisa canhu cani ilbawli layska nasaho kaas la-aantiisa ayuu ka ahaanaya qabriga cadaabkiisa waa layska ilaaliyaaho waa layska xifdiyaa rawaahu daara qudniyu imaamu daara qudni baa xadiidkaa bixinaya walilxaakim waxaa u sugnaaday aktaru cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa aktarkiisu min albawli bawlka xaggiisau ka ahaaday wa huwa xadiidkuna saxiixu lisnaadi sanadkiisu miduu saxiix yaha weeye waa saxiixu lisnaad sanadkiisu mid saxiixa weeye sidaasuu xaafid ibnu xajar tilmaamay waa xadiidka hadda aan soo marayno imaamu xaakimna uu sidaa u bixinahayo wey wacan suraaqata bna maalik waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala suraaqa wuxuu yidhi callamanaa wuuna baray rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu fi lkhalaa'i khalihii fiigiisa waxaan ku qaban lahayn ayaa nebiguna baray khalaha fiigiisa markaan joogno an naqcuda inaan fadhiisanna buuna baray nebigu calalyusraa midda bidixaysa korkeeda oo mina rijlayni ka ahaata weeye labada lugood lugta bidixdaa xaggeeda inaan u fadhiisanno taasuu nebiguna faray wanansib aanna oogno alyumnaa midda midigtaana aan oogno oo midda midigtaana ay toosan tahay midda bidixdaa xaggeedana aan u iilanno markii sidaa loo iisho ayay soo bixi og tahay saxarada ayaa dhankaa ku soo bixi og weeye ilaa calooshii malawadkeeda oo kaleeta ayaa xiga weeye marka waa barayaa sida dadkii xasal markay tagaan musushii markay saxaroonahayaan siday ugu sahlanay uga soo baxayso ayuu barayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam lugtii midigtaaheed oogiddeeda oo xaggeeda aadan isu jalleecin dhanka bidixdaana aada isu jalleeciso sidaasuu farahaya nebigu rawaahu lbayhaqiyu bisanadin daciif sanad daciifa ayuu ku wariyey weeye imaamu lbayhaqi wuxuu tilmaamay sanadkiisa waxaa ku sugan baa la yidhi ruuxaan la garanayn ayaa ku sugan buu yidhi imaamu alxaasimi baa wuxuu yidhi fii sanadihi ma laa nacrifuhu buu yidhi ruuxaan aanan garanayn baa ku sugan buu yidhi wey wacan ciise bni yazaad waxaa laga wariyey can abiihi aabihi uu ka wariyey radia allahu canhumaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi idaa baala hadduu bawlo axadukum axadkiin hadduu bawlo falyantur ha firdhiyo dakarahu dakarkiisa talaata maraatin saddex kol ha diido yacni kaadidii inay ku jir- ku- ku jirta iyo in kale qasabadiisa saddex jeer ha diido waayo oo ha firiyo waxay ka mid tahay adabta laysaga dhammeeyo bowlkii oo taxafuska laysaga xifdiya ayay ka mid tahay markii aada bowsho bowlkii kaa dhammaado nasri baa la sameeya dekerka wax yar oo waxaa lagu samaynahayaa jiidid yar oo ayaa lagu samaynoo saddex jeer haya ou mariyo gacanta hoos ou ka mariyo weeye si markaa qoyaankii ku jiro hadhow soo bixi lahaa haddeertaan ugu soo baxo sidaasuu barahayaa nasrigu marka waa jadbi oo markaa xoogaa yar ay ku sugan taho yacni la xoojinayo falyantur ha jiido dakarahu dakarkiisa alaaa maraati saddex kol ayuu jadbi samaynayaa hawaahu waxa wariya xadiidka ibnu maaja bisanadin daciifin sanad daciifa ayuu ku warinahayaa waxaa ku sugan baa la yidhi oo lagu daciifin jamcata bna saalix jamca binu saalix ninkii la dhihi jira ayaa ku sugan oo imaamu bukhaari uu yidhi laysa xadiiduhu bilqaa'imi buu yidhi sidaasuu ku tilmaamayo ninkaas ayaa lagu daciifin buu yidhi وعن ابن عباس وxa laga wriye رضي الله عنهما اsaga iyo aabhi allaha ka raadi نoqde أن النبiy صلى الله عليه وسلم ilaahay rasuulkiisu sأل waa su-aalay أهلa quba quba meeshii la dhihi jiray kuwii degi jiray qoladaasuu su-aalay nebigu faqaala wuxuuna yidhi إن اllaha ilaahay yثني wuu ammaanayaa عalayكم korkiina ayaa ilaahay ammaanayaa faqaaluu waxay dhaheen innaa annaku nudbicu waan raacsiinaa alxijaarata dhagaxda almaa'a biyaha ayaan raacsiinaa bay dhaheen waxaa ilaahay ku ammaanay dahaara wanaag inay isdahiraan oo xumida iska dahiraan yaa ilaahay ku ammaanay markii la ammaanabaa nebigu u bishaareeyey maxaa dadka dheertihiin ood ku dahaaro qaadataan ayaa la su'aalay markaasay waxay dhaheen annaku dhagaxdan waxaan raacsiinaa markii aan dhagaxa ku astajoodno kabacdi biyaan haddana kusii astajoodna aan raacsiinaa markii maselama dhagaxii lagu zuuliyo wixii cayn ahaa oo nijaaso ahayo meeshii ku hara laysaga tiro ayay wixii yar yara yay haddana biyihii ku astajoonayaan oo raacsiinayaan sidaasaana nadaafad badan hawaahu lbazaar bisanadin daciifin sanad daciifa ayay ku wariyeen ayuu ku warinahayaa marka astajoojada dhagaxa lagu astajoodo markaa kabacdina biyaha la raacsiiyaa waa sida wanaagsan baa la yidhaahdaa wey waa sida wanaagsan wey dhagaxa kaliya qofku waa ku soo gaabsan karaa biyihii kaliyana waa ku gaabsan karaa labadooda inuu kulmiyo ayaa fadli badan wey haddii biyaha iyo dhagaxdii kale mid inuu ku gaabsado rabana biyaha ayaa fadli badan ilaa iyaka zuulinaya waxaan dhagaxu zuuli karin bay zuulinayaan waasluu fi abi daawuud abu daawuud ayaa xadiidkan asalkiisa bixinahaya ilaahay wuxuu ku ammaanay aayadda fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu waa tii lagu ammaanay markaas ayaa waxaa la tilmaamay inay biyaha iyo dhagaxda labadooda kulmi jireen yaa nimankaa lagu ammaanay marka biyaha iyo dhagaxa in la kulmiyo dhagaxa marka hore laysaga tiro haddana markaa biyihii la raacsiiya saasaa ugu fadli badan wasaxaxahu waxaa saxiix yeela buu yidhi xadiidkan ibnu khuseyme ayaa saxiix yeelay meesha imaamu lbazaar uu weriyo sanad daciifa uu ku wariyey ibnu khuseyme ayaa saxiix ka dhigay min xadiidi abi hurayra xaaluu ka ahaaday radia allaahu canhu allaha ka raadi noqdee biduuni digri lxijaara dhagaxa xuskiisa ka dun oo asagu dhagaxa ma uusan xusin nudbicu lxijaarata xijaaradaa dhow wuxuusa riwaayadaa hore oo ibnu cabaas uu warinayo riwaayada uu wariyo abu hurayra laguma xusin weeye baabu lgusli qubayskii buu u baab yahay iyo wa xukmiiljunubi midka janaabada qaba xukumkiisa axkaamta ku tacalluqda ruuxa janaabadu ay asiibtay ayaa loo guntay baabkan iyo sida uu u qubaysa lahaa qofka janaabadu ku dhacdo can abi saciid alkhudriyi waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam almaau biyihii min almaa'i biyihii kale xaggooday ka ahaadeen biyaha masalanba lagu qubaysanayo waxay ka imaanayaan in biyo kaleeto qofka ka yimaadaan oo meni ah sidaasa xadiisku tilmaamaya haddaan meniyu ka imaan inuu biyo kale ku qubaystaa waajibi mayso waajibi mayso xadiidkaani marka waxa weeye waa mansuuq waayo ayagoon biyo haysa ka imaan hadduu jimaac sameeyo zawjadiisii jimaaco biyana aysa ka imaanin qubaysaa korkiisa noqonahaya oo xadiid kaleeto ka dambeeyey oo nebigu yidhi idaa jalasa bayna shucabiha alarba uma jahadaha faqad wajaba algusl buu yidhi xadiidkaasaa lagu nasakhaa xadiidkaanu waa mansuuq weeye rawaahu muslim baa wariyey wa asluhu asalkiisuna fi lbukhaariy imaamu bukhaari kitaabkiisao ku yaala wacan abi hurayra waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam idaa jalasa hadduu fadhiisto rajulkii bayna shucabihaa faraqyadii gabadha alarbaci ee afarta ahaa uma dibadeed jahadahaa ou jimaaco faqad wajaba alguslu qubayskii ayaa waajibay hadduu fadhiisto faraqyadeedii afarta ahaa faraqyada waxaa looga jeedaa labadeedii yadood iyo labadii lugood baa looga jeedaa waa kinaayo laga kinaayoonayo jimaacii baa laga kinaayoonayaa jahdiguna waaba isagoo jahdi gaarsiiyey mucaalajada iyo camalka masalanba yaa waxaa laga cabiray jahdi baa laga cabiray weeye haddii uu sidaas sameeyo oo uu jimaaco yaan babdiyo ka imaane qubaysaa korkiisa noqonaya oo waajibahaya qubayskaasaa waajib ku noqonaya marka xadiidkaa hore oo yidhi almaau min almaa'i xadiidkan ayaa nasakhaa la yidhaahdaa cabdullaahi binu cabbaas iyo ragle yaa waxay leeyihiin mansuuq maahan oo waxaa loo jeedaa almaau min almaa biyaha qofka maselama jimaaca aan samayn ka imaanaya oo qarwaya kaasaa loo jeedaa hadduu biyo ka yimaadaan markaasaa biyihii kale qubaysku waajibahayaan kaasaa loo jeedaa mansuuq maahan ragaa yidhaahdeen laakiin sida a'immadu tilmaameen waxa weeye inuu mansuuq yahay weeye haddii laakiin ay biyohaysa ka imaan intuu qarwo qubaysku waajibi ma haddii ay biyo ka yimaadaanna waa ku waajibahayaa taas axaadiis kala tilmaamaysa weeye wazaada wuu ziyaadiyey muslimu imaamu muslim riwaayadan abu hurayre wuxuu ku sii ziyaadiyey wain lam yunzilyunaba manidatin yaanba maniyu ka imaan ee haddii uu jimaaco zawjadiisii qubays baa ku waajibahaya qofka wa can anasin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi fi lmar'ati gabadhii taraa arkaysay fii manaamihaa hurdadeeda dhexdeeda maa yara rajulu rajulku wuxuu arko qaala wuxuu yidhi takhtasilu waa mayranaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhii arkayday hurdadeeda dhexdeeda waxa rajulku arko yacni way ku tafakurtaa iyadoo jimaac samaynaysa ayaa iyadii masalanba oo yacni mucaamaloonaysa ay ku ru'yootay markaasaa biyo ka yimaadeen biyihii markay aragto sida ninkaba qubayska ugu waajibaya hadduu arko yaa iyadana qubayska ugu waajibayaa wey iyadoo marka ninkeedii la kulmaysay ku ruyootay markaasaa menyu ka timid haddaan menyu ka imaan wax qubaysii korkeeda noqon maayo waa sidii ninkii oo kaleeto haddii biyo ka yimaadaan qubaysaa korkeeda noqonaya ninkuna waa sidaas oo kale markii nebiga wax laga su'aalay gabadhaas sidaa ugu ruyoonaysa qaala wuxuu yidhi takhtasilu waa mayranaysaa buuyidhi waa jawaab nebigu uu siiye gabadhii umu sulaym la dhihi jiray hal cala almar'ati guslun idaa hiya xtalamad bay tiri hadday gabadhu eleladoo qarowdo ilaahay rasuulkiiso korkeeda ma qubaysaa markaasuu yidhi nebigu nacam idaa ra'at ilmaa hadday biyo aragto haddaysa biyo arkin qubays korkeeda maahan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa wariyey wazaada muslimu imaamu muslim wuxuu ziyaadiyey faqaalad umu salama waxay tidhi waal yakuunu miyuu ahaan dahaadaakaas miyaa gabadhu eleladaa oo ay ku qarowdaa iyadoo masalanba jimaac ninkeedii la samaynaysa ee markaas ay biyo ka yimaadaan sidaasay su'aashay nebiga waxay markaa baciidsanaysaa in gabadhii biyo ka yimaadaan manihii taasay baciidsanaysaa qaala markaasuu wuxuu yidhi nebigu nacam waa yacni arrintaasi way u ahaataa biru gabadha oo biyo waxay ka imaanayaan fa min ayna xaggeebu yakuunu shabahu ekaanshuhu ou ka ahaanayaabui ilmaga waa ka mar shabbaha habartii marna aab buu shabbahayaa iyo adeeryaal marna hooyo iyo abtiyaal buu shabbahayaa haddii aysan biyo lahayn xaggeebaha ilmuhu uga ekaanayaan buu yidhi biyay leedahay weeye riwaayo kale oo imaamu muslim uu bixinayaa wuxuu ahaa hadduu biyaha ninku biyaha gabadhu ay kor maraan oo biyaha ninka ay ka kor maraan weladku wuxuu shabbahaa habarta iyo abtiyaalow shabbahaya haddii biyaha ninku kor maraanna oo kuwii gabadha ka kor maraanna weladku wuxuu shabbahaa aabbe iyo adeeryaal ayuu shabbahayaa riwaayo kale oo muslimku uu bixinayaa waxay ahayd haddii ay kulmaan ninkii iyo zawjadiisii oo markaa qof walba manidiisii timaado oo manida ninku ay ka kor noqotay ka qaalib noqoto gabadha manideeda adkara biidnillaah ilmagaasi wuxuu noqdaa wiil buu noqdaa biidnillaahi ayuu ku noqonahayaa buu yidhi nebigu haddii gabadhii kuweedu qaalib noqdaanna annasaa biidnillaah gabar buu noqonahayaa ilmagaasi sidaasuu riwaayadii muslimku ahayd riwaayada muslimka macnaheeda ayaa sidaa ahaayeen wa can caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canha qaalad waxay tidhi kaana rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu ahaa yaqtasilu mid mayrta min arbacin afar xaggooduu ka mayra jiri min aljanaaba janaabada xaggeeda waa ka qubaysan jiray wa yowma aljumca maalinta jumcadana waa qubaysan jiray nebigu wa min alxijaamati toobinkii xaggiisana waa ka qubaysanayey wa min qusli lmeyti meydka dhaqitaankiisana waa ka mayranayey janaabada hadda in laga mayrtaa waaba waajib jumcadii qubayskeedu waa sunna mu'akadaa la yidhaahdaa marka waa calaa wajhi sunniya xijaamadana iyadana waa sidoo kaleeto haddii nijaasa aysan ku olin meesha hadda nijaasadaas markaas in layska dhaqaa calaa wajhi lifardi bay noqonaysaa wey calaa wajhi liijaab yay noqonaysaa markaa qubayska la qubaysto markii meydka la dhaqana isagana waa sunno rawaahu waxaa wariya xadiidka abu daawuud wasaxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana saxiix buu ka dhigay wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu fii qisati sumaamata bna usaala sumaama bin usaala ninkii la dhihi jiray wuxuu ahaa nin reer xanafiya ayuu ahaa meeyay yamaama meeshii yamaama la dhihi jiray qolada degan ayuu madax u ahaa jiray waa qabiiladii musaylimatulkadaab uu ka dhashay qoladaasuu markaa madax u ahaabaa marka fii qisasi sumaamata bna usaal qisadaa wuxuu ku wariyey cindamaa asla markuu islaama agteeda oo waamarahu nebiyu nebigu uu amray sala allahu calayhi wasalam an yaktasila inuu qubaysto wuxuu yidhi abu hurayra allaha ka raadi noqdee qisadii ninka la yidhaah sumaamo bin usaala markii uu islaama agteeda qisadaas ayuu waxaa ka mid aheedoo wariyey abu hurayre waa mara wuu amra buu yidhi hun ninkaa sumaamaa annabiyu sala allahu calayhi wasalam an yaktasila inuu mayrto ayuu amray ciidankii ilaalada ahaa oo nebigu dirabaa soo qabtay asagoo asaga laftiisu ilaalo ah oo iska fiirinahaya cadowgii cadowgiisii oo asxaabta nebiga ugu yaqiina meeshay soo marayaan aa la qabta asaga markaasaa masaajidka nebiga lagu soo xeey masaajidka ay isagoo ku xidhanaa nebigu u yimid maa cindaka yaa sumaama waa kii saddex subax nebigu ku lahaa ee ow lahaa haddaad i dishana nin aar galo lagu aarsan karo aad dishay haddaad maanta isii daydana nin yacni kugu shukrinaha sii dayday wey in taqtul taqtul daa dami mid dhiig u saaxiiba oo aarasho u saaxiiba ayaad disha buu yidhi haddaad i disho wain tuncim tuncim calaa shaakir buu yidhi haddii aad ii nimcaydo sii daydana nin kugu shukrina kuu amaalgudi doona ayaad sii dayda buu yidhi haddaad xoolo rabtana waxaad rabta sheego waa ku siinayaa markaas ayaa nebigu ka tegey saddex maalmood buu ku soo noqnoqonayo sidaa u indhalaba lahaa maalintii dambe ayaa xarigga laga fura markaasuu masaajiga agtiisa meel timirahe ceelii kudhexyiilo inta tegey ayuu ku qubaystay markuu qubaystay ayuu inta soo laabto masaajidkii soo galo markaa ilaahay waxiday wey ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullahi buu halkaa ku dhawaaqay marka wuxuu yidhi nebiga amray ayuu riwaayadan ku wariyey inuu soo qubaysto ayaa la fara markaasuu qubaystay weeye rawaahu waxaa wariyey xadiidka cabdurasaaq baa wariyey wa asluhuna muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa asalkiisa xadiidkan warinahaya weeye وعن أبي سعيد الخdري waxaa laga wariyey رضي الله عنه إلaahay a ka raadi نoqdee أنa رasuul اللhi صلى الله عليه وسلم qaala wuxuu yidhi غuslu يومa الجuمcaةi maalinta جuمcada qubayskeedu waaجiبun waaجiب weeye عalىa kuli مxتalimin mid مxtalima kulligii korkiisa waaجiب ku noqonaya maalinta جuمcada qubayska la qubaysanayo waajibun kal waajibi fi taakiidi nadbiya baa la yidhaah waa sida waajibka ayaa loo adkeeyey adkayntiisuna waa adkayn sunnanimo maahane adkayn waajibsidiisii looma adkaynin oo qofku hadduu ka tago loo ciqaabi maa waayo riwaayaad kalaa ku tusinaya marka waajibun kal waajibi fi taakiidi nadbiya baa la yidhaahdaa adkaynta sunnanimo sida loo adkeeyey ayaa sida waajibkii oo kalea laysugu adkeeyo wey taasaa loo jeedaa ee maahan inuu waajibkii haddii laga tagana laysu ciqaabayey haddii lala yimaadana layska sawaabinaya uu yahay sidaa looma jeeda baa la yidhi qof kastoo muxtalima ayuu korkiisa mu'akid ku yahay muxtalimkaana maanta mubaaxa looga jeedaa qaangaarkii baa looga jeedaa akhrajahu sabca toddobadii baa warisay wa can samurata bna jundub waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samure qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi man tawada'a ruuxii weesaysa yowma aljumcati maalinta jumcaha fa bihaa fa bisunnati buu akhada qaatay weeye wa nicmad nicmada taasaana nicmo lahaatay sunnada qaadashadeeda ayaa nicmo lahaatay waman iqtasala ruuxii qubaysta falguslu afdalu qubaystaa u fadli badan marka tii hore inaysan waajib ahayn riwaayadan baa ku tusinaysa bimacnaa sharax u ah qofka weysaysta maalinta jumcada sunnadii buu qaatay waana kaafinaysaa ruuxii qubaysta ayaa fadli badan ee markaa iska diiliya wixii wasaqa iyo haddana is-udgiya ilaa meesha waa lagu kulmayaa inuu dadkaa dhibaa la diidahayaa mujtamaca oo laysu tegaya waman iqtasala ruuxii mayrta falquslu qubayskabaa aqdalu fadli badan wey rawaahu lhamsa wa xasanahu tirmidiyu imaamu tirmidina xasan buu ka dhigay wacan caliyin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi sayd cali kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu ahaa yuqri'unaa midna akhrisiiya alqur'aana qur'aankuuna akhrisiinayey maa lam yakun junuuban hadduusan janaabo qabin hadduusan mid janaabo qaba ahayn nebigu qur-aankuuna akhrisiinahaya buy qofka janaabada qaba qur'aanka inuusan akrin karin ayaa xadiidku ku tusinaya shay qur'aanka ka mida ma akrin karo qofka janaabada qabaa waxaa la mid ah gabadha xaydka qabta ayaa la mida ma akrin karayso shay qur'aanka ka mida biqasdi lqur'aan kuma akrin karaysa wey hawaahu waxaa wariya xadiidka alkhamsatu shantii baa warisay wa haadaa kani lafdu tirmidiy lafdigii imaamu tirmidi weeye wasaxaxahu imaamu tirmidi waana saxiix yeela xadiidkan waxasanahu ibnu xibbaan ibnu xibbaan ayaana xasan ka dhigo hagaajiyey wa can abi saciid alkhudriyi waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdee qaala wuxuu yidhi abu saciid qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi idaa ataa hadduu tago axadukum axadkiin ahlahu ahalkiisii hadduu u tago oo zawjadiisii ay kulmaan oo jimaac ku kulmaan uma dibadeed araada uu doono an yacuuda inuu ku noqdo falyatawada' ha weesaysto baynahumaa markii hore iyo noqoshadaa dhexdooda wuduu'an weese ha weesaysa buy qofku hadday mucaamalo sameeyaan zawjkii iyo zawjadii haddana kabacdi hadhow uu doono rajulkii inay ku noqdo marka ha weesaysa buu yidhi noqoshada iyo markii hore kabacdi ayadaa u nashaaq badan baa la yidhaahdaa falyatawaba amarkaani waa amru nadbi ee waajib maahan weesadaas yaa u nashaaq badan oo u farax badan marka ha weesaysa ayaa la yidhi waa sunno weeye rawaahu waxaa wariyey xadiidka muslimu imaamu muslim ayaa wariyey jaada alxaakimu imaamu xaakim wuxuu ziyaadiyey fainahu anshadu lilcaw faina markaa kabacdi dukadi mana weesaysan mana weesaysan toobidku markaynuusan weesada weesada furinayn taasuu kugu tukinaya akhrajahu waxaa bixiyey xadiidka daara qudiy walayanahu waana jilciy mid jilicsan buu ka dhigay yani waa xadiid jilicsan buu ka wadaa way sanadkiisa waxaa ku sugan saalix bin muqaatil saalix bin muqaatil in la yidhaaha ku sugan oo aan ahayn mid xoog badan laysa bilqawiy baa la yidhaha mid xoog lamahan baa la yidhaha ninkaas marka maadaama laysa bilqawiy la yidhi mulaanyanada xadiidka layinka halkaas uga liinka halkaas uga imaanaya khilaafka وعن معاوية وحل قولي قال وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي alcaynu ishiiwinkaa usahi duburta dhakowgeeda weeye faidaa naamat ilcaynaani labadii indhood hadday hurdaan isadla qalbikaa dhakowgu waa furanayaa labada indhood waa xarigga duburtaale haddii indhaha matelanba ay hurdaan oo indhaha weliba yani ay hurdayay tahay oo isbaqabad camal ah taasi maahan midda weysada burido maaha gamaan yaa la yidhaah ama lulmaa la yidhaahdaa ilaa xadiidkii waa kii ahaa nebigu yidhi ruuxii asagoo salaadii dukanaya gamaanyoodoo lulmooda salaada yani ha seexday ha seexday marka salaadii hadhamaystiro ha seexdaa loo jeeda salaada iska jaro ha seexda maahayn haddii marka lulmada iyo weysada guri hadhamaystira salaada lama dhex marka weysada guri maysa lulmada waa dabaylyar oo kasoo gelaya qofka jilicsan oo qabow ah yaa buuq ah meeshaan nufleyda ay ka soo gelaysaa marka hore ilmaga nafta marka la gelina laga geliyaa markay hadhow gaxeena waa ka baxdaa damaanyadii baa marka meeshaa ka soo gelaysa iyadoo dabayl yara maskaxda iyo markay mara indhaha qofku indhaha isku qabqabanaya ataa madaxi soo dhacaya inta kalena ma hurdin madaxi kaliya soo dhici waa lulmaanaya markaasaa hadligeesa saasu leeya markay qalbiga gaartana waa buugta qofka xibnihiisao dhan waa furanayaan markaas xataa duburtiisu waa furan markaas ma oga marka wax ka baxaya wax kale hawasiistaaleyn marka alcaynu ishii wikaawsahi duburta dhakowgeeda wey duburta dhakowgeeda wey quluubta hurdee nabiga qalbigiisu kuma jirin indhahu ka hurdi jira nabiga calayhi salaatu wasalam qalbigiisu ma hurdi jirin qalbigiisu sideenoo kale maahay sideenoo kale maahay tanaamu caynaaya walaa yanaamu qalbiigu waxaa hurdayda labadeeda indhood maahane qalbigaygu hurdi maaha mahbadu waxyi ilaahi buu ahaa waxyiga ilaahay meeshii u goglanayd oo mahbadka u ahayd oo kusoo degaya buu ahaa marka wuxuu yidhi ruux ishu waa duburta dhakowgeeda tejigu waa duburta marka wuxuu yidhi alcaynu ishi wikaawsahi duburta dhakowgeeda weeye faidaa naamat ilcaynaan labadii indhood markay hurdaan istadalqalwi kaahu dhakowgi waa furanaya dhakowgi waa fur marka haweesaysta wey qofkii hurdaa haweesay hurdadaasina waa hurdadii aan soo marayna midaan ahayn waa hurdada jiifka hurdada jiifka wey hawaahu axmed baa weriye wdabaraani imaamu dabaraanina waxa waa weriye xadiid saxiix buu ku tilmaamay xadiidkan xaafid suyuud wazaada waa ziyaadiyey imaamu dabaraani waman naama ruuxii hurdaa falyatawada haweesayta intaasuu ziyaadiyey وهذه زيادة زيادة في هذا الحديث كسوة عند أبي داود بيئات من حديث علي الحركات علي حديث سحاكي تدون قولي قول كيسي كدون إذا الغرب كاونا كوبا فرنية لبدك كدون انت كروكود وفي كلا الإسلام دين إلا بدأ سنة التصرف بدنا ضعف باب سبا ضعف يا قصبنا بقية ذيك الذي يجرم من الإسلام هذا الوقت المهم يجري بقية قصبنا مركز ضعف قلب ضعيف waxaa kaloo ku sugan abubakr abubakr bin maryam in la dhihi jiray asaguna waa ku sugan yahaban oo lagu daciif abubakr bin abubakr bin maryam weli abi daawud waxa u sugnaada aydan laqode can ibni cabaasin yuu ka wariyey radia allahu canhuma marfuucan xadiis marfuuca yuu ka wariyey oo nebiga uu kor yeelaya ibnu cabbaas xadiiskaasi muxuu ahay namar wuduu weetadi calaa man ruux korkiisa bay ahaateen ama hurdamu gajacan xaaliha midkiis geesgees fadhigiifa markuu yahay markaasi korkiisa ah ama haddadka geesgees u seexan ee uu fadhigii mumakin maqcadahu min alardi yahay markaa baabaad waxaa weysaa korkiisa maaha markaas ah inama alwuduu weetadi calaa man ruux korkiisa bay ahaateen ama hurda mugajacan mugajacan irtijactiis وفي إسناده ضعف باكو سغن أيضا والله ضعيفين هي لفي تو سيدا سوف تلمام إمام أبو داود لفي سمرق تلمام يوحي إنه حديث منكر أبو داود إنه حديث منكر يعني إنه ضعيف أولي آه منكر كحديث كان ورواية ضعيفة مخالفة لمن هو أولى منه بالإله منك ضعيف كان رواية وريه وهو خلافه ka owlanimo badan ee xadiidkiisa munkar la yidhahda munkaraa la yidhahda marka xadiidka wuxuu ku tilmaamay abu daawuud xadiidu munkaru وعن ابن عباس وعن ابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي ياتي وحا ايمان يبير احدكم احدنا شيطان شيطان كيما ويما في ثلاث ثلاث سوقيما فينفخ مركا فافوخ في مقعدك بريدي سوافوخيا فيخيل وحا لغو ملقلينيا إليه سويتي كأنه يسوي حدثين وحدثين بريد أكد أخوف أنا تغفو حسلي الوصى قاطع بحر تأتي إليه والحال لم يحدث ولا حدث فإذا وجد مركو هل ذلك أنا كشيطان كهرين جيسا مركو ضريمه ولا ينصرف من قدوم صلاة قبل حتى يسمع أنسو كمال صوتا سوى أو يجد الريح أنا أمور أو كهيري عدو سنبدي سيكمل خفك سكة سيسوى سوى أيو حتى تدرتي تأفوفيا si uu u guuloodiyo qofkaan riix xunay ka timi markaasu qofku waswaaskiiba marka nebigu daaweynaya yowsa bixin intii uu ka hubsanayo oo aasawd uu ka helin ama ur uu ka helayo akhrajahu lbazaar imaam lbazaar baa mid xadiis ka bixi waaslu asalkiisuna fi saxiixayn buu ku sugaya min xadiisi cabdillahi bni zayd xaarukaas saxaabigaasi ka warinayaan iyagu ولمسلم وحاو سبنا عن ابي هريره وكوري رضي الله عنه نحوه نحو حديث عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد حديث كتاب قريت أيور نياوي حديث عبد الله بن زيد وكره أيور لي نحو هدو يراد حديث كان كان كروسه معنى مثل هدو يرادنا وقت جاي معناها لبده هو إسكالي لبده هو إسكالي يوجد السلام وللحاكم وحوصلنا عن أبي سعيد وكوري مرفوعا حديث مرفوع والنبي وكريرا إذا جاء لماذا أحدكم أحدكم الشيطان الشيطان كهدو إيمان فقال إيراد إنك أدو أحدثت وأحدثت أي نفسك الشيغية وصوص ساسك الشيغي ورحدثت فأيمد وأنا تكيه إليه فليغن إيراد كذبت كذبت آه. ما أفضل قولي ما يا قلب يقول سيد نفس ساسك إليه كذبت آه. يعني أنا صفراتي كبحن هي سيلين وكبيرية أعطان فرق إذا جاءت يماد أحدكم حسن يماد الشيطان فقال ويلا إنك هذا أحدثت وأحدثت ويلا فليقل إلى كتبت بابك وأخرجه ابن حبان بابعي حديث باللفظ فليقل إلى في نفسه أحدثت وقد في نفسه نفسك لا يمان أفضل وقرب أرسلي وسك الله داري ما باب آداب قضاء الحاجة قضاء الحاجة تشدد مركو قدر يقف أدبت لقربه بابي التي آدابها الربان لقوقته مركة قضاء الحاجة السدرس ومصفي آلاج عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها إذا دخل الخلاء خلاها الدوقر مصفها الدوقر وضع وادتنا يخاتم خاتمك دخلت وحى الوسيدة وإلا ماضي وياها العبرة إذا أراد دخول الخلاء إلى الوسيدة مرفوض إنه مصفها قرر وضع خاتمه خاتمك حق دقري نبي ilaa khaatamka dikriga ilaahay baa ku yaala waxyaabaha dikriga ilaahay ku yaalo waa la iska dhigaa waa la iska dhigaa waa la iska dhigaa akhrajahu labacata afartii baa werisay wahuwa macluulun waana macluul waa xadiis cilla macluul cilla ku sugan wey imaamu tirmidi xasan buu ku tilmaamaya xasan inuu yahay xadiiskan ayuu ku tilmaamayaa marka waa macluul imaamka hadda ku tilmaama ibnu jurayj nin la yidhaah riwaayadiisu ku ahaado ibnu jurayj bna zuhri buu ka warinayaa wy ibnu jurayjka marka aan zuhri ka maqlayn baa lihi xadiid saas ku duray ciladaasa meesha ku jirta waa tilmiidkii zuhri zuhri maxamed bin muslim ibnu shahaab waa isku mid saddexdoodu ishalli marka markuu zuhri ka qaadayo kama uusan maqlin baa waa kama uusan maqlin meeshaasa cilladu uga jirtaa markaasu sheikhu wuxuu yidhi wahuwa macluulun waa mid caasa ku jirta yani cillaa ku jirta wey وعنه رضي الله عنه قال وحي كان النبي نبي وحا صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء إذا أراد مركو دورا دخول الخلاء خلاء إنه قال مصوص إنه قال مركو دوري قال وحي دعي اللهم يا الله إن أنا وأعوذ أن أنقل بكاذبة من الخبث شيطان كمثكي سلم لم وخبيث كاركن إيه والخبائث مثكي سدد يا يا كان من قال خبث والله khabaaisna waa ku dadiga aw marka midlab iyo middasi kulligiisaa kaa maangelaya aw saasuu dhihi jiray saasaana sunnaa markaad nusuusha rabtay inaad gasho haddaadan dhihin shaydaanka iyo adigu way isu banaanta adoo sarcisan haddii lagaa soo qaado meesha ku dhacay oo ku legdamay adigu istagaala ila daaway leedaha cudurka meesha qofka ku qabta lahaa daawadaana laisaga daaweeyaanu nabigu tilmaamay shaydaan ba iriskiisa ukunta dhiganaya oo ku xaroona mususha laba meel quruni qurubkana asaga lagaba waayo marka acuudu bilayso intaa la imaan xijaab baa idin dhex maraya allahuma ya allahu ini anigu acuudu waan maangelaya bika adiga min alkhubusi shaydaanka midkiisa lablab iyo walkhabaaisigiisa dhede akhrajahu waxaa bixiyaa sabcatu toddobadii baa bixisa xadiis xadiis saxiixayn وعن انس رضي الله عنه قال وحر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من جلال خلا خلا فاحمل وان حباري انا نجي وغلام غلام ونحوي انا نحوي غيغا إداوة وبويسو ومن ما يديا وعنزة مرجل مرجل هو الثقيلة وفوت بالكلا ذا صار الفلوق من يشرى سطر وكذا يشرى مركان نبي إداوة وابهر يلو كسم يسر حرك حوره يكسم يسر تغبو وبويسي فاحمل وان حباري انا نجي وغلام غلام ولي نحوي انا نحوي غيغا wiilkaas wuxuu ahaa cabdullaahi bnu mascuud buu ahaa marka lam yakun fii naxwi bisini baali xagga da'da naxwi kuma ahayn baali oo waa ka waa ka weyna waa ka weyna ee isku da' ma ahayn laakiin wuxuu ujeedaa naxwigaan naxwi fii kownihi yakdimu nabiya waay ahaanshihiisa nabiga ugu khidmaynaya saan ugu khidmaynayay iyo naxwi ugu ahaa laakiin xagga da'da isuguma naxwi ahayn waa kala weynaayo waa kala weynaayo في كونه كان يخدم النبي واي ينحو بها وحن مركا قال نبي داوة وبويس ومن ما يبيا وعنزة المرجل وأشى تكي عليه فيستجي مركا سنة تجوري بالماء بيه وتجوري لبه متفق عليه ساسا الربا مركا إنه غفل مركا تبقى يغبى بحاجتي تبتو مركا إنه استجوري كما ريبيو وألم متفق عليه البخاري ومسلم باولي حديث وعن المغيرة بن شعبة وحلق ولي رضي الله عنه قال قال لي النبي وحيولي صلى الله عليه وسلم خذي لي الدعوة وبويت الغاتبي فدل غواتك النبي حتى توارى أنتم قد عني أنا حقي فقضى حاجة وحاجتي في الجوب أدبتي كمتها إلى الفقاته من هذا المصوب هذا قال لي ماشي فطع الله وكري يقول بلادي يقرتك إلى الفقاته ووحلو بها هي مطلوبة أدبت قضى الحاجة كمتها في الريح ده واحد خاصة بحيان لو دريني ama meesha yani masjidkiiba hadday tahay waa fogaanaya si aysa bahalada yararka oo xaraga qaadaya aysan u keenin gurigii laftiis ama dadka kuu dhowo aysan maqalkeeda u maqlin wixii kaa soo baxaya iyadana waa lala fogaadaa sidaa darteeda loo fogaanaya muttafaqun calayhi bukhaariya muslim baa bixiye xadiis oo isku waafaqeen وعن ابي هريره وعلق ولي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم اتقوا كدوسدا بير الله الله عاني لبدي وحل عندي كدوسدا بير الذي كيا يتخلى قال نغني في طريق الله الله عاني وحل وسيدا الفعلين اللذين يجيبان لعن الناس لبدي فعل لبدي فعل هو واجب ليس dadku inay qofkii ficilkaa sameeye lacnadaan ka dheeraada ka dheeraada marka alladiidan waxay jawaab u tahay su-aal meesha ka xadsan riwaayada muslimka waxaa lagu diyaariyey waxay dhaheen asxaabku wama laacinaani yaa rasuulallah maadaama uu yidhi ittaqu lacaanayn ayay waxay dhaheen wama laacinaani yaa rasuulallah waa kuwe labada lacaanaanka ah oo wax lacnadaya marka oo ficilka wax soo diidaya oo ruuxii sameeya labadaa ficil la lacnadayo ruuxaasi waa kee qaala markaasu yidhi alladii midka weeye takallaa qaali noqonaya fii dariiqi nnaasi aw dillihim hooskood meeshii dadku ay dariiqa u ahayd oo ku kaashaya ama ku saxaroonaya markii dadku arkaan lacana allaahuma facala kadaa bay leeyihin lacana allaahuma facala haada ayay leeyihin hooskii geedkii rabeen inay harsadeen inay harsadaan ay dooneen ase waxay ku arkeen qof ku xaalan oo ku saxarooday oo ku kaashay lacana allaahuma facala haada bay leeyihin marka ficilkaasi waa ficil lacnad soo jiidaya ficilladaasoo kale ka dhowrsada wey marka midka lacnadayaana waa dambaabayaa kii meesha waxa ku sameeya ficilkana waa dambaabaya fayatamu daanu walmadnuun baa la yidhaha marka midka dembiga sameeyey iyo midka dembiga waa kii yani dembiga kii sameeye lacnada labaduba waa isla dambaabayaan laakiin ficilkaas ha dhowrsada oo adiguna waxuna isu soo jiidi kana waxuna usoo jiidi yowsa ku lacnadii oo dembi darta adiga darta yani dembi ugeli رواه مسلم باوري حديث وزاد أبو داود وزيادي عن معاذ معاذ توكول رضي الله عنه يو الموارد موارد فكر تقية موارد وملاها بيه مريا ملاها موارد وبيه مرا خشن كقف كذا تبقوا نعيا وإن اللعنضاء فعل كاسي يعني يكون سكان يوم ويوم كان أراه والله بدون لفظ أبو داود وحوها اتقوا كذا وصدها الملاعين الثلاث الملاعين مواضع اللعن كذا وكذا الثلاثة يتدحدة ملاعن يعني مواضع اللعن مواضع السوجي ليس اللعنة كذا وكذا الثلاثة يتدحدة البلاد خطقي في الموارد فيه ما شيء مريان وقار وليان أكو خرطقتان وأكو سحروتان يو ضارع الطريق طريق ماشي طريق القومي قلوب كلا دعي لغو بين يوي أراعي خطة قراعي أراعي الطريق يو ظل هوتي وبيده له خيتلين saddexdaas waxa weeye mawaadica lacan ka dhowrsada buu yidhi marka waa soo jiidaan qofka afcaasha ku sameeya oo ku kortaga dadku waa lacnadaya adabka xumaday ka mid tahay in meelaha lagu kortago meelaha biyaha dadka iyo meelaha hooskooda iyo harsan lahaayeen dariiqay marayaan meesha biyuhu usoo marayaan waa amaakinka xun wey oo adab xumada in lagu kortago geedaha mireeyadi waa sidaa godadka oo kaleeta waa sidoo kale iyagu ولأحمد وحوصونا عن ابن عباس وكوري أو نقع ماء أما بيه ماشي كتير ها نقع ماء هي ترى رواية تزيادين يسوي رواية هي زيادين بلغي فيها كتير نقع ماء بيه بلغوا هنا يكنا لو قرطوا ولو سحروا أيضا واسدا سقري وفيهما وحاقصنا لبدا رواية وضعفما قصنا آه. meesha biyuhu ku kulmayaan iyadana laguma kontaga wey riwaayadan iyo riwaayada hore waxaa ku sugan buu yidhi dacfibaa ku sugan buu yidhi dacfibaa ku sugan nin la yidhaahdo abu saciid alximyari ayaa mucaadka laftiisa ka warinaya mucaadka riwaayadan haddaan soo marnay waxaa ka warinaya abu saciid alximyari baa ka warinaya mucaad marka ma uusan haleelin baal saasu ku duray ma uusan haleelin baal sidaasu ku tilmaamay waxaa kaloo ku sugan haddana ibnulahiica ayaa ku sugan ibnulahiica ayaa ku sugan wy riwaayadan ibnu cabaasna raawiga tilmiidka ibnu cabaas oo ka wariyay ibnu cabaas ayaa wuxuu yahay mid laga jaahil yahay oo majhuul ah saasoo iyaduna riwaayadan madcuuna kuta ku daranta markaasaa daciif oo labadaba ku tilmaamay sheekhu wa fiihima dacfuna ku sugan waakraja dabaraani imaamu dabaraani waa bixiyaan nahya nahyi buu bixiye buu ku leeyahay reebid la reebo camadail xaajati xaajadii gudashadee taxta najaari geedihii hoostooda lagu guto almusmirati miraynaya geedaha miraynaya in lagu guto waa la diiday waayo midhaha dadka ka cunaya markay arkaan waxa ogya waa qurmaysanaya sidaasuu ku tilmaamay geedka miraynaya xasan yaanba la harsan yaanba dad harsan haddii la rabo in la geedka miraynayo mirihiisi loo imaanayo hoostiisii lagu lagu qabal xaaja lagu guto waa diida nabigu waa dhigay wadacafahum iyo wadafat nahri webiga qarkiisa alidaari dureeray wadafat nahri wajaanib nahri webigii alidaari dureeray dhinaciisa asagana waa sidoo kale waa reeba nabigu min xadiisi ibni cumar ibni cumar xadiiskiisa xaaluu ka ahday bisanadi daciif sanad daciifana uu ku weriy bisanadi daciif uu ku weriyo sanadkiisa waxaa ku sugan furaad binu saa'ib furaad binu saa'ib baa ku sugan oo matruuk alxadiid lagu tilmaamay matruuk baa lagu tilmaamay وعن جابر قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول إذا تغوت الرجلان لبن من مركي قائديا والله من بك حرونيسا فليتوارى حيث قريب كل واحد مثل أقوى منهما كمدا عن ساحبه ساحب كتاب قريب ولا يتحدثان إلى شافيتا ولا يتحدثان إلى شافيتا فإن الله إلى ينقصه على على ذلك عليك لبن روح وقرت تغبى الحاجة وقدريتا hadday jiraan isla socda midba midka kale ha ka qarsooma falyatawaara amarkaasi amru ijaab amru wujuub wey kullu waaxidin minhu ilaa mid midka kale cawradiisa inuu fiiriya ay u banaanta lama arko midba midka kale ha istaqariya baa la yidhi wey walaa yataxadata yayna sheekaysan goormo weeye xaala taqwiidihimaa marka ay qaayidayaan oo saxroonaya yayna sheekaysan inay sheekaysan lama rabo markaa فإن الله لا يمغسه على على ذلك عليك هو سدا سمعي ومن تلف عورده دي فيرني أما شيخي سنة يتحرج كركير إلهي بو علون أيامي أفعال قوي هذا بحموي سواء أحمد داولي وصحاب بن سكن ابن سكن نحا صحيح وكان حديث وابن ودان وابن غدان يحيى بن غدان أصلا صحيح وكان وهو أساب حديث معلول وايد ومعلول وفيه علة إكرامة بن عمار العجلي عكرمة بن عمار العجلي من كان تفسقا بالي وبعض الحفاظ ضعيفين حديث بعض الحفاظ ضعيفين عكرمة بن عمار العجلي العجلي وعن ابي قتاده وحلب ولي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوي لا يمسن ينصابا احدكم حتى ذكره ذكر كيسه بيمينه من كيسه وسط طابا ولا حال ويسب يبور بوري ولا يتمسح ينمسح من الخلايا خلايا حقيسة بيمين ملكتيس ولا يتنفسون نفسا في لنا والكفيه marka uu bowlayo dhakarkiisa inuu ku qabsamaya bidixdaa ku qabto midigta gacanta midigta inuu dhakarka ku qabsamaya hadday ka go-antaa laakiin hadda waa inoobaysaa marka haddii labadii gacmood ufayoo yihiin inuu midigta ku qabto lama ogola bidixda ku qabanaya bidixda haddana uu ku masaxaya oo markuu extijoonayo bidixduu ku extijoonaya hadduu iska tirayo saxaradii wixii lamid bidixduu isaga tiraaya haakada walaa yatamasaxuuna isaga masixbina min alkhalaaya khaliila xaggiisa biyamiini midigtiisa waa kinaayatun can ilqaa'id qaa'idkii baa laga kinaayoonaya yani yuusa zaa'idka isaga tirin midigta wey walaa yatanafasuuna naasa filinaayo weelka yuusaku naasan cinda shurbihi markuu cabayo biyo oo weelkii ka cabayo yuusaku naasa hadde maxaa maxaa udhexeeya munaasabada udhexeeda maxay tahay markuu maselaba bawlayo dekerka yuusa taaban iyo markii uu yani iska tirayo saara milkiisa iska tir iyo biyaha yuusa ku neefsan waxaa la isaga munaasabaynayaa markii qofku uu astajoodo uu iska nadiifiyo bahasha waxaa caado u ah ruuxa muuminka inuu weesaysto marka hadduu weesaysto waxaa nebiga caado u ahayd biyaha soo haro tawada waa cabi jiraba marka maadaama ruuxa muuminkana lagu yaqaan dabeecadiisa inuu nebiga ku daydo biyihii inuu caduu doonaya markuu cada yuusu ku neefsan marka yuusu ku neefsan taasa loo jeeda متفق عليه واللفظ للمسلم لفظ حديث مسلم بعد كلام بخاري معناه كبحنا يا وعن سلمان وحلق ولي رضي الله عنه قال لقد نهانا ونقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة قبلة إلى لقابلنا بقائد غائب أو قول كاذب أو أن نستجيء إن نستجيء باليمين من اكتوى نغرهيب النبي أو أن نستجيء إن نستجيء نبو نغرهيب بأقل وحير من ثلاثة أحجار تدحرق أو أن نستجيء إن نستجيء نبو نغرهيب بالرجيع سارو أو عزم الله وحي سلماء سحابيا نبي قوحو نغرهيب إن قبلتي لقى بالنقائد أو مبور قبلتي إن لقى بالحكومة أو قرآن meel banaana haddaad fadhido wey oo qibladii aan geed kaa dhigin ama wax buuraysa kaa dhigin ama aan musul aadan ku jirin ee meel banaana joogto inaad qibladii la qaadisho waa manhiican laguma ogola ama kaadi ama bowr ama yani qaa'id sameeye oo saxaro dhige inaad la qaadisho adab xumo wey adab xumo wey inaad u dubur jeedidaana waa sidoo kale adab xumo wey qorax bax u jeesto markaa qorax bax u jeesato duburtaadina qoraxdhacay qaabilaysa markaa sidaas wey adab haddaad laakiin musul ku jirto meeshaad hata u jeeso ow an nastanjiya inaan astanjoodnaku naga reeba nabigu bilyamiini midig bidixdaa lagu astanjoodaa gacanta bidixda yaa wasakda cadirkii kaa soo baxay asartiisii maxalka yani ku siilay waxaa looga dahiraa bidixdaa looga dahiraa wy waxaad ku dahiri ama biyo ha noqdeen ama dhagax ha noqdeen waa kaa ama waraaqa ha noqdeen waraaqa aan waxba ku qorayn aad ku astajoonaysaa masalanba ama kharqo oo kaleeto kaloo sheexa wixii naxwiga waxgoynaya wey oo aan muxtarim ahayn muudib qofka dhibayana aan ahayn aan wixiina aan yani goynaya waxaan goynay sida dhaladoo kale iyo qasabka oo kale ima goynaya kuwaas kuma jira muxtaraca badhoodii oo kale iyo laf iyo kuma jira waan nastanjiye inaan nastanjoona nala ka reeb bilyamiini gacantii midigtaada inaan ku nastanjoonaba nala ka reeb waan nastanjiye inaan nastanjoona biaqalla wax ka yar min talaatati axjaarin saddex dhagax inaan wax ka yar ku nastanjoonana waa nala ka reeb haddaad dhagaxdii ku nastanjoon saddex dhagaxdaad gaarsiinaysaa ama dhagax saddex darfood leh oo labada safxo oo dugurta markaad marido dhexdana waa inaad dhagaxa saddexaad marisaa haddii saddex ay ku gaariyoobi weyso waa badinaysaa dhagaxa sharci hadday meeshii daahir ku noqoto tiro islaeg watar baad ka dhigaysaa tira tirada islaeg waa watirinaysaa xabad wataraad ku daraysaa waa sun oo aan nastanjiyey inaan nastajoona birajiicin saalo waa naga reeba nebigu saalo inaan ku astajono waa digada xoolada baqashkii iyo dameerkii iyo sooloodii iyo digadoodii waa sida ilaa iyakaa nijaasaa nijaasa nijaasa goy maysa marka iyakaa nijaasa aw cadmin laf lafta inaan ku astajoonana waa nala ka reeb lafta iyaduna waa muxtaram midda kale waa dacaamu jinni jinnibaa cuno hilib loo saara marka anaku ka cuno keenna yaa iyakaa hilib loo saara markaan ka uga astajoonina baa nabigiis waa la reeb rawaahu muslim baa xadiiskaa wariye weli sabcati waxaa usugnaaday sabcadii waa hadda sabcadii yani saxiixayn iyo sunankii iyo imaamu axmed wey can abi ayuub alansaari ka wariye radia allahu canhu ولا تستقبلوا هل غافلين عن القبلة قبلتها هل غافلين ولا تستدبروهما ولا تستدبروها أنا أتبر جيدنا بغائط صحراء أو بول بول أذنك وقضاء الحاجة قدنية أو غائبية أما بولية أنا أتبر جيدنا أنا لغافلين إذا أتبر النبي عليه الصلاة والسلام لما هو قال مرة هذا الحمد يكمتها هنا لغافلين هنا هذا لغافلين هذا بناك يكمتها wama fii shari kuu qorax baxaysa aw qarbi kuu qorax dhacaysa xagga qoraxdu ka soo baxda la qaadi ama xagga qoraxdu ku dhacda la qaadi waa kaa haddaad qorax dhac la qaadisho midib waxay aadee sharqi bay aadaysaa dugurtaadii haddaad qorax dhac qorax bax la qaadishana garbi bay aadaysaa dugurtaadii marna qibladii aadi mayso dugurtaadu ama qaabilkaadu walaa tastadbiruuha hana duburjeedinina biqaa'idin ha duburjeedinina aw bowlin bowl walaa tushariquu qorax baxaysa oo meesha qoraxdu ka soo baxayda la qaabila aw qaribuu qorax dhacaysa oo meesha qoraxdu u dhacaysa la qaabila saasaa kuu bannaan wey markaasi waa markii meel bannaana aad joogto wey meel bannaana markaad joogto wey wa can caishata halkaan joola subxana wataala
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب تداركنا بتوفيق ونجنا من الغم يا من جي المؤمنين وعن عائشة وحل بوريه رضي الله عنها إلهي كراد النغذي قالت عائشة وحيتري إن النبي صلى الله عليه وسلم إلهي نبي قال وحيري من أتى الغائدة غائد كي روحي تقافل يستطر هاي تأثر بويري وحو كاد لي حديث كان ما داب أنفسه جرنيه adabta looga baahan yaha ruuxa qadaaul xaajada gudanaya ayaa xadiidkaani wuxuu tilmaamayaa ruuxii qaa'id u baxa makaankii uu ku soo qaa'idi lahaa oo qadaa'ul xaajada ku gudan lahaa ruuxii taga hays asturo oo dadka ha iska astura buu yidhi ama wuxuu isku asturahayaa buur iyo wixii lamida ama derbi ama geedo
inuu dadka iska qariyo uunbaa loo baahan yahay ama maraha isku asuro hadduu rabo uu isku aadiyo inuu dadka u daahiraa la diidahayaa adabtay ka mid tahay qofku markuu kortegayo bannaanka uu baxo oo xaajada inuu soo guto ugu baxo markuu gudanayo inuu is asturaan adabtay ka mid tahay rawaahu abu daawuud baa xadiidkaa wariyey wa canhaa caaisha waxaa laga wariyey ana anabiya sala allahu calayhi wasalama kaana inuu ahaa idaa kharaja hadduu baxayo min alqaa'idi qaa'idka xaggiisa haddii uu ka soo baxo meeshii uu qadaalu xaajada ku gutay markuu ka soo tegayo qaala wuxuu dhahayay gufraanaka adlubu waxaan dalbayaa gufraanaka dhaafmadaadaan dalbayaa allahayow ayuu dhahaya wey qadaa'ul xaajadii buu ka soo baxay hadday nusuleed nusushii bannaankuu ka yimid hadday qadaa'ul xaaje meel bannaana ku guta waa ka tegey markaasuu xaggaasoo kale inta tagu ilaahay xusaya